asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanto wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada waa xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaan ku soo qaadanaynaa idamka eebe sheekooyinkeennii taxanaha ahaa qayb ka mid a waxaana xubinta murtida maanta ee aalaaba aan halkan ka soo jeediyo aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle xubinteennan maantana waa xubin ka mid a xubnaheennii taxanayaasha inoo ahaa waxaa la yidhi oo aan ku soo qaadanaynaa idamkaebe laba wiil ayaa diriirtay waxaa la yidhi laba wiil ayaa diriirtay labadaa wiil markay dirireen dee waad og tahay oo haddii eebe idmahayo kurayda waagii hore dee soomaaliduna dhaqan bay u lahayd kurayda in laysku diro ama maaragtay laisku xuuxiyo ama la dhaho hebelow kaale hebel iska celi ama kaale aabbaha waranka ka goo ama kaale waa fardaar iyo candhoof geed looga lalmiyo iyo fii iyo maaragtay horaysi iyo waxyaalo fara badan ayaa jiray waxaan horo oo la dhihi jiray oo xilahaa oo hebelow oo kaana uu soo boodi jiray baac lalagdemi jiray oo maaragtay xitaa waxay lahayn albiitarayaal halaysu bogiyo beerkeena wax la dhahaa jiray oo lagdinta qaabo fara badan ayaa loo mari jiray marka laba wiil ayaa dagaalantay labada wiil ma kala da'weyno laakiin xogaa yaro kala bidhaan wey yihiin waana kala xoog roon mid baa show burge oo yaro xoog roon kii burgaha ahaa ee yaraha xoogga roonaa oo weliba aabihii goobta ku sugan yahay ayaa kii kaleentaay ku bilaabay wuxuu arkay wiilkiisaoo la wato markaasuu ku yidhi la yaabay ma og tahay wiilkan uu dhalay ee jinni ee laqaadka ahee feedhaha weyn ee wiilkan ka yari uu dardarahaye iyo sida loo wato wiilka ayaa odaygii maaragtay aad iyo aad way u cuntami weyday waa beer wax dhalow ba ma og tahay markaasuu yidhi war wiilka iska celi war wiilka iska celi uu ku celceliyey ma og tahay kanna waama nin naftu hayso oo neeftaa ku taagan oo fulinnimadii iyo armaa lagu cunaadii iyo wadnan weynankii iyo buuftaan buu ku jiraaba nin maaragtay hadda hadalka aad u maqlahayaba ma aha waa ku celceliyey odaygii ma og tahay war wiilka iska celi wiilka waryaa isku wax nagu haysta siyaasiyiinta maogtahay markay tartamahayaan iyo ree hebel baa naga cod badan ree hebel baa kan iyo sidaa unbay maarata isugu keendirahayaan waa ujeedo kaloo leeyihiin malehe marka haddii eeba idmahayo markuu uu odaygii warka badiye badiyeoo badiyey yaa labadii wiil la kala qabtay markaasuu odaygii canaan la soo istaagay waryaha mma ma cunto xumaa ku haysa ma lafahaagaa dule ma jirkaagaa bolola ma tabartaad beesha ma kanaad tahay waa odayaasha hore dhihi jiray hadii hebel wiilkiisa la qaraacayda ka xumaa ma og tahay in la kala adkaadaba ceebta u arkayay mid ka mida weeyaan markaasuu maaragtay isna canaan iyo maarata meeshu baala xoofto waxaad ii taraysa ma lah haddaanan hashii waagi hore kaala noqon waa raggii balaayada ah wiilkiisa hadhow dee wiilku wiilaan wiil ku aadin inuu noqdo yaa isaga ceeb kuha moogta wax danahoo kalenta iyo ammaanka wiilashan isdilahayey nabadgelyadooda iyo caloolfayoobidooda iyo walaalnimadooda iyo isku xidhnaantooda iyo wadajirkooda iyo iskaashigooda iyo isagu ma eegahaya ma ogtahay tolaayo tolaayo inbuu leeyaho maarata fartu dhexda ka qaniinaya waa nin meel u socda ilaahay baa og meeshu u socday arrintii markay halkaa maraysaa wiilkii la yaabay moogta odaygu si uu buuftaamay markaasuu yidhi aabbo maxaad iigu qaylinaysaa buyu wiilka iska celi wiilka iska celi inbaad i leedahay aabbo wadna diidiy inaan wiilka iska celiyo hadalkiiba jag waaba aamusay ma hadal baa jira haddii waa meel hadal jiraba ma jiro aab waad qaylinaysaa buu dhahay wiilka iska celiy unbaad i leedahay aab wadnaa diidiy inaan wiilka iska celiyo maxaad igu qaylinaysaa hadalkiiba halkaasuu ku xidhmay wiilka yar baa la dhihi karaa uu ka fiicnaa oo dee odaygu in laysku baabuu rabay maba rabinba maarata wiilasha in la kala qabto ama loo kala taliyo labadan kuray war socda waryaa danihiina kala raacdo orda xoolihii kala aada in la dhaho ama orda waryaa dugsiyada kala aada odaygu ma rabin in carruurta isku jabto ayuu rabay baa la dhihi karaa ilaa iyo maantana waalidiinta kuwa wax isku qojeeya waa ku badan yihiin midaa iyada aana dadka soomaaliyeed waxaan uga digaynaa inayna ahayn mid loo baahan yahay oo ay tahay arrimaha maaragtay carruurta laftoodu ayba ka giirteen ay dhaheen aabba wadnaa diiday mahmaada maanta ee aan ku soo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamka eebe waxaan dhahaynaa geesii ilaahay ma xilo geesii ilaahay ma xilo